halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil boqorkii maqlay baanu rogoodayo micnuhu la yaab oo wargisay ahay maryaamo bidraba masiixii dhasho markaasaa la yaab oo wargisay ahay goradii loo adro digii dhasho misbaxka lamoodu wargisay ahay maryaamo bidraba masiixii dhasho markaasaa la yaab
markiinoogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka afar iyo kontonaad aayadda tobanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waxaannu soo aragnay in cutubkan afar iyo kontonaad uu ahaa hees ay habboonayd in la heeso kadib markii aynu soo aragnay sidii masiixu uu ugu silcay dembiyada dadka daraaddood sida ku qoran cutubkii saddex iyo kontonaad ilaah marnaba ma uu jebin doono axdigiisa waxaannu iminkana eegaynaa mawduuca ugu dambeeya ee cutubkan waxaana weeye reer banu israa'iil oo lagu soo celinayo farxaddoodii iyo reerreyntoodii waxaan haddaba ku bilaabaynaa haatan xigashada kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka afar iyo kontonaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo afartan ee axdigii hore sida tan taada dhibaataysan oo duufaanku rogrogay oo aan la qalbi qaboojinay bal eeg dhagaxyadaada waxaan ku qurxin doonaa midabyo kala ceenceen ah oo aasaaskaagana waxaan ka samayn doonaa dhagaxyo safeer la yidhaahdo haatan ilaah wuxuu bilaabayaa inuu qalbi qaboojiyo reer banu israa'iil si ay u reerreeyaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu eegaynaa cutubka afar iyo kontonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan oo rabbigu carruurtaada oo dhan ayuu wax bari doonaa oo nabadda carruurtaaduna waxay ahaan doontaa mid weyn xaqnimaad ku dhismi doontaa oo dulmi waad ka fogaan doontaa waayo ma aad cabsan doontid oo cabsigelintana waad ka fogaan doontaa waayo innaba kuuma ay soo dhowaan doonaan haddaba waa maalinta marka aqoonta rabbiga ay dabooli doonto dhulka darafyadiisa oo waxaa jiri doona nabad waxaana xaqnimada soo raaci doona xorriyad oo kol dambeete ma cabsan doonaan haatan ogaada aayaddan cajiibka ah ee qorniinka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabka nebi ishaaciyah cutubka afar iyo kontonaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan hub lagu samaystay oo liibaanaya ma jiro oo af kasta oo garsoorid kugu kacana waad xukumi doontaa rabbigu wuxuu leeyahay kanu waa dhaxalkii addoommada rabbiga oo xaqnimadeeduna xaggaygay ka timid haddaba weliba marka la eego wixii tegay iyo waxa taagan ayaa ilaah uu diidan yahay nacaybka loo qaadayo dadkiisa ma jiro cadow dadkii ilaah ah oo weligii baraaray waxaan markhaati ka ahay fircoon haamaan herodos iyo hitler oo intuba ay isku dayeen inay laayaan reer banu israa'iil laakiin way ku guulaysan kari waayeen waxaa dunida ka jirta yuhuud nacayb aan fara yareen oo weliba way u wanaagsanaan lahayd inay akhriyaan aayaddan toddoba-iyo tobanaad ee cutubka afar iyo kontonaad waayo aayaddaas waa ballan dhanka ilaah uga imaanaya reer banu israa'iil ilaah si weyn buu uga digay nacaybka dadkiisa loo qaado waxaana ahmiyaddu ay noqonaysaa inaan ninna lagu gardarroonin iyaguna inagu gardarroon maayaan bilxaqiiqa yuhuudda waa laga gardaran yahay dhegaystayaal dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afar iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka shan iyo kontonaad ee kitaabkii uu qoray nebi ishaaciyah waxaana cutubka ugu horreeya mar waliba mawduuca uu ka hadlayo oo ah dunida oo la casumayo hannaanka ilaah uu ku shaqeeyo iyo qaynuunka hadallada ilaah haddaba howsha addoonkii silcayay sida ku qoran kitaabka nebi ishaaciya cutubka saddex iyo kontonaad ayaa waxay hirgelinaysaa badbaadada sida aynu ku arki doonno cutubka shan iyo kontonaad cutubkii afar iyo kontonaad ayaa lagu soo koobay casumaadda reer banu israa'iil oo keliya ha yeeshee cutubkan casumaadda waxay gaaraysaa dunida oo dhan injiilka markii hore israa'iil buu ku koobnaa dabeetana waxaa loo soo gudbiyey quruumaha welibana waxaan isleeyahay rasuul bawlos arrinkaasi isaga ah ayuu adkaynayey sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo uu lahaa sida tan waayo anigu injiilka kaxishoon maayo maxaa yeelay waa uu xoogga ilaah xagga badbaadinta ku alla kii rumaysta marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta markaa loolama jeedo in yuhuudda ay mudnaanta koowaad leeyihiin maanta laakiinse weliba ma lahan oo kale mudnaanta ugu hoosaysa dadka ayay kala siman yihiin badbaadada masiixa waxaan ognahay qofkii koowaad ee rumaysta injiilka inuu ahaa qof yuhuudi ah rasuul butros wuxuu ahaa qofkii koowaad ee kiniisadda wacdiska ku bilaabay maalintii bentekost oo maalintaasna ma joogin qof ka mid ah quruumaha oo butros dhegaysanayay khudbadiisii haatanna casumaaddan ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaa iska leh qof waliba oo dunida ku nool waxaannu garanaynaa in yuhuuddu weli aanay si buuxda u aqbalin masiixa balse maanta dadka oo dhan ayuu ilaah casumayaa sida lagu sii waxyoonayo cutubkan shan iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah wax laysku qasbayana ma ahan laakiin waa casumaad ku xidhan mid waliba oo innaga ah waana su'aal shakhsi waliba sida uu jecel yahay uu uga jawaabayo qof walibana waxaa lagu adkaynayaa oo lagu amrayaa inuu rabbiga doon doono haatanna aynu ugu hormarno maaddada koowaad ee qusaysaa casumaadda dunida lagu casumayo injiilka oo waxyi ah waxaannu markaasi ku bilaabaynaa dhegaystayaal casumaadda dunida loo fidinayo sida ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo kontonaad aayadda koowaad oo ka bilaabanaya baalka sagaal boqol kow iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan hooy kuwiinna ooman oo dhammow xagga biyaha kaalaya xataa kii aan lacag haysanow kaalaya wax iibsada oo wax cuna kaalaya oo khamri iyo caano lacag la'aan iyo iibla'aan ku qaata wuxuu cutubkan ku bilaabanayaa sida ilaah uu ka doonayo qof waliba si markaasi uu u aqbalo badbaadintiisa marka uu leeyahay hooy ayaannu garanaynaa in hormadad ah uu u baaqayo laakiin aannu la hadlaynin qof qura ama hal qof oo qura wuxuu doonayaa in qof waliba u eego cududdiisa iyo gacantiisa uu wax ku badbaadiyo waxaa lala hadlayaa haddaba dad badan oo loogu baaqayaa inay aqbalaan ballankiisa badbaadada marka uu leeyahay hooy kuwiinna oo manow xagga biyaha kaalaya waxaa lala hadlayaa qof waliba iyo quruun waliba oo dunida guudkeeda ku sugan soomaaliduba ha ahaadeene waxaana lala hadlayaa kuwa xagga ruuxa ka gaajaysan waana mid waliba oo ay la noqoto in xagga ruuxa uu ka ooman yahay waxaad arkaysaa kuwo hanti badan haysta haddana aanay ka muuqan hantidaasi waxaan garanayaa nin la odhan jiray xaaji kaboole waxaa la ii sheegay in ninkaasu uu lahaa hanti nuuc waliba ah hase yeeshee weligii kaba ma uu gishan ma ahan inuu lacag u waayey laakiin waxaa la leeyahay sidaasi ayuu jeclaa oo intuu shanta cagood dhulka saaro buu wax waliba ka jeclaa ninkaas oo kale baryahaasi ma aynan garanaynin laakiin xagga ruuxa ayuu ka oomanaa inkastoo wax ku filan oo uu ku harraad baxo xagga jidhka uu haystay haddana ma haysanin hadiyadda nolosha daa'imka ah ee lagu helo rumaysadka masiixa taasaana oonka keentay dad badan oo kale ayuu oonku hayaa oo lacagtooda badanna waxaad mooddaa inaanay ku iibsan karin hadiyaddan lagu helo rumaysadka masiixa oo welibana haatan halkan lagu sii waxyoonayo marka ilaah uu leeyahay hooy kuwiinna ooman oo dhammow xagga biyaha kaalaya way ahmiyad ballaaran tahay in la maqlo baaqaas waayo in ilaah loo khidmeeyo ayaa ka wanaagsan in bini'aadmi loo khidmeeyo ama dagaal ooge la daba tusleeyo ilaah baaq ayuu niyadaheenna gelinayaa isagoo doonaya inaan ka waraabno ceelka biyihiisu aanay gurin ee injiilka masiixa si aynu ku soo saarno weliba hadiyadda maguuraanka ah ee lagu helo nolosha daa'imka ah ee ku timaada rumaysadka masiixa haddaan fasiraadda dib ugu noqonno ayaa laynoo sheegayaa waxyaabo kale oo lagu oombaxo oo biyaha soo raaca kow aan ku bilaabee waxaa laga hadlay biyo markii luqadda soomaaliga la eego biyo wadar ma ahan oo la odhan kari maayo biyayaal marka ereygu wuxuu ku qurux badan yahay waaxidka ama keliga mase ku qurux badna wadarta inkastoo aynu garanayno sida qof ooman biyo uu ugu harraado haddana harraadka laga hadlayo sidan horayba idinku soo sheegay waa kan ruuxa haddaba waxaad mooddaa inuu isla casumaaddan ku soo celiyey ciise masiix iyadoo uu ruuxa ilaah la jiro markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo soddonaad markaasoo masiixu uu lahaa haddii qof un harraado ha ii yimaado hana cabo waxaan kaloo maanta garanaynaa halka balligaasi biyaha qabow uu ku yaallo ama halka isha biyaha ah ay ka soo maaxanayso waxaana weeye ciise masiix oo isagu ah biyaha nolosha iyo weliba badbaadiyaheenna labo waxaa kaloo laynoo sheegay sharaab kale oo dadka soomaalida ah aanay jeclayn in xitaa la maqashiiyo waana cabitaanka labaad oo laynoo sheegay waxaana khamrigu uu matelayaa farxadda waxaa ku qoran kitaabka mahmahyada cutubka kow iyo soddonaad aayadda lixaad sida tan leh waxa lagu sakhraa masiya kan dhimashada ku dhow oo khamrigana waxaad siisaan kuwa naftoodu la qaraaraatay su'aashu waxa weeye maxaa loo siinayaa waxaa loo siinayaa si ay farxad ku helaan markaana farxaddu waa waxa aad ku haysato masiixa mana ahan in masiixu uu badbaadiye keliya ku yahay laakiin weliba waa farxaddaada waxaa yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda afraad ee baalka afar boqol shan iyo toban oo qayb ka ah kutubta axdiga cusub ayaa rasuulku uu inagu leeyahay sida tan oo waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto haddaba waxaa farxad la helaa oo qura markii ruuxa quduuska ah niyadaheenna uu nagi ku yahay cabitaanka saddexaad ee looga hadlay kitaabka waxa weeye caanaha haddaba haddii aynu wacdiyaalnahay waxaannu dadka siinaa caanaha hadallada ilaah oo rasuul butros ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda labaad ee baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub sida tan soo socota oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada waa inaynu hadallada ilaah u jeclaannaa sida caanaha aynu u jecelnahay oo kale kuweenna reer miyiga ah kuwa reer magaalka ahina waa inay hadallada ilaah u jeclaadaan sida ay isbarmuutada seekada ah u jecel yihiin oo kale saaxiib haddii aad tahay nin hadalka rumaystay wax baa kaa qaldan haddii aadan jeclayn in hadallada ilaah lagugu wacdiyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno cutubka shan iyo kontonaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan haddaba bal maxaad lacag ugu bixisaan wax aan cunto ahayn oo wixii aad ku howshooteenna maxaad ugu bixisaan wax aan idin dharjinayn bal aad ii maqla oo waxa wanaagsan cuna oo naftiinnuna ha iskaga istiriixdo barwaaqo miidran dad badan ayaa waxay lacagtooda ku bixiyaan shuqullo bilaash ah oo aan waxtar iyo faa'iido u lahayn waxaan dhammaanteen garanaynaa in faakahaysi dunidan laga raadiyo oo ku kacayo lacag fara badan inkastoo dadka qaarkii ay faakahaysi u yaqaanaan khamriga iyo qaadka iyadoo aan waxba la haysan baryada lagu raadiyo ama baadda amase beenta lagu keeno waxyaabahaasi nafsadda qofka unbay dilayaan ee lamaba odhan karo qofka qaadka sidaasi ku cunaya waa nin raaxaysanaya maxaa wacay wuxuu sii raadinayaa meesha uu berri qaad kale ka heli doono faakihaysi waa markaa aad waxaaga la bixi karto adigoo carbuunanaya diyaarad oo tegi kara meel kasta ee aad doonayso balse faakihaysiga ceynkaasi oo kale ah waa qaali weliba haddii uu qofka ceynkaas ah awood u leeyahay oo uu sameeyo wax waliba oo uu isleeyahay way kaa farxinaysaa ayaannu haddana ku qancaynin faakihaysi nafsadda aadamiga waxay u baahan tahay waxyaabo ka waaweyn maal iyo wax qofka caadiga ah uu soo saari karo waxay u baahan tahay nafsadda aadamiga inay marka hore garato abuuraheeda kitaabkuna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda saddex iyo soddonaad markaasoo ciise masiix uu lahaa laakiinse horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa qanacsanaan buuxda dhanka ilaah ayay jirtaa lagamana helo dhanka aadamiga dhegayste haddaba maxaadan u imaanaynin gogasha aad ka helayso cabitaanka caanaha biyaha iyo weliba kibista ruuxa innaga oo dhaniba waxaannu u baahan nahay gogashaasi iyada ah haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii ishaaciyah cutubka shan iyo kontonaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qoran sida tan dhegihiinna soo dhiga oo ii kaalaya imaqla oo naftiinnuna way noolaan doontaa oo anna waxaan idinla dhigan doonaa axdi weligiis ah kaasoo ah waxyaalihii naxariista lahaa oo la huba ee aan daa'uud u ballanqaaday waxaannu halkan ku arkaynaa in ilaah naxariis weyn uu u muujiyey addoonkiisii nebi daa'uud ahaa oo welibana adiga iyo anigaba wuu inoo naxariisan doonaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka shan iyo kontonaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan bal eega isagaan dadyowga markhaati uga dhigay oo hoggaamiye iyo taliyana dadyowgan uga dhigay haddaba markhaatiga innagu aynu leennahay maanta waa sayid ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu iminka eegno isla kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo kontonaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan bal eega waxaad u yeedhi doontaa quruun aadan aqoon oo quruun aan ku aqoonna way kuu soo ordi doontaa waana rabbiga ah ilaahaaga iyo kan quduuska ah oo reer banu israa'iil aawadiis waayo wuu ku sharfay waxaa qorniinku uu leeyahay quruun aan ku aqoon ayaad u yeedhi doontaa marka iyada ah ishaaciyaah ma uusan garanaynin soomaaliya ha yeeshee innaga waxyigan waynu ku jirnaa iminkana aynu eegno dhegaystayaal maaddada labaad ee qusaysa hannaanka ilaah si bal aynu hannaanka ilaah wax kaga ogaanno ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo kontonaad aayadda lixaad ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiga doondoona inta isaga la heli karo oo isaga barya intuu dhow yahay haddaba hannaanka ama dariiqa ilaah iyo kan dadka way kala fog yihiin oo mararka qaarkoodna waxaa la odhan karaa way isxakliyaan iminka waxaan ku arkaynaa cutubkan shan iyo kontonaad in ilaah uu baadi goobayo dadka inkastoo ay ahayd in dadku ay ilaah baadi goobaan baaqan aynu ka akhriyayno cutubkan shan iyo kontonaad waa mid baaq ah oo ay leeyihiin dadka qarnigeenna ee maanta ciise masiixna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lixaad aayadda toddoba iyo soddonaad sida tan dhammaan wuxuu aabbuhu i siiyo way ii imaan doonaan oo kii ii yimaadana ma eryi doono muran waxba kuu tari maayo waa saacaddii badbaadada waxaanan kugula talinayaa dhegaystow inaad ilaah u soo laabato haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka shan iyo kontonaad ee kitaabkii ishaaciyah aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan kan sharkalihi jidkiisa ha ka tago ninka aan xaqa ahaynuna fikirradiisa oo rabbiga ha u soo noqdo oo isna uu u naxariisan doonaa oo ha u yimaado ilaaheenna waayo aad buu u saamixi doonaa haddaba dadka maanta dhibaato kale ma haysato waxaase haysta hal cudur waxana weeye dembi haddii ay dembiga ka soo leexdaan dhibka oo dhan way ka soo leexanayaan wax kastoo kale way iska fududaanayaan markaas haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo kontonaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan waayo rabbigu wuxuu leeyahay fikirradaydu fikirradiinna ma aha oo jidadkiinnuna jidadkayga ma aha waxaan arkaynaa dariiqa rabbiga ama hannaankiisu inuu ka duwan yahay kan dadka injiilka waa hannaan ilaah xaggiisa ku yimid mase ahan mid xagga dadka ka yimid oo ninna lama imaan karin injiilka masiixa waxaa rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya uu leeyahay sida tan ku qoran warqaddiisii reer galaatiya cutubka koowaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban ee baalka saddex boqol sagaal iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalayaalow waxaan idin ogeysiinayaa in injiilka aan idinku wacdiyey uusan ka imaan xagga dadka waayo kama aan helin xagga dadka laymana barin laakiin waxaa ii muujiyey ciise masiix injiilku wuxuu ka yimid samada oo waa injiil ilaah xaggiisa inooga yimid haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka shan iyo kontonaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan maxaa yeelay sida samooyinku ay dhulka uga sarreeyaan ayay jidadkaygu jidadkiinna uga sarreeyaan oo ay fikirradayduna fikirradiinna uga sarreeyaan haddaba waxaa aayaddan ku cad in injiilka muujin oo keliya uu ku imaan karo maadaama xigmadda dadka aanay qaadanaynin waddada furashada dhegaystayaal haatan waxaannu soo gaarnay maaddada ugu dambaysa cutubkan shan iyo kontonaad waxaana weeye qaabka hadallada ilaah ay u shaqeeyaan markii injiilka la siiyey dadka waxaa la adkaynayey saxiixnimada iyo ku-xidhnaanta iyo ahmiyadda hadallada ilaah iminkana waxaynu eegaynaa cutubka shan iyo kontonaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan waayo sida roobka iyo barafka cadu ay samada uga da'aan oo ayan halkaasi ugu noqon laakiinse ay dhulka u waraabiyaan oo ay uga dhigaan inuu soo bixiyo uu magoolo si uu abuur u siiyo kan wax abuurta oo uu cunto u siiyo kan wax cuna sidaas oo kaleu hadalkii afkayga ka soo baxaa noqon doonaa oo isagoo maran igu soo noqon maayo laakiinse wuxuu oofinayaa wixii aan ula qastiyey waana ku soo liibaanayaa wixii aan u diray qaybtan qorniinka nebi ishaaciyaah ka midka ah ayaa waxaa ahmiyadda ama mudnaanta la siinayaa hadallada ilaah oo waxaa lagu masalayaa sida roobka meel kasta ee lagu wacdiyo waxaa ka jiraya dad masiixiyiin ah ha yaraadeen ama ha badnaadeene waxaa kaloo la muujinayaa in hadallada ilaah ay yihiin sida mir dhulka lagu beeray oo markii dadka lagu wacdiyey ku beermaysa niyadda dadka sida abuurka dhulka uu ugu soo magoolo oo kale dhegaystayaal iminkana aynu eegno labada aayadood ee ugu dambaysa cutubkan shan iyo kontonaad iyo farriinta xoogga leh ee ay xambaarsan yihiin waana cutubka shan iyo kontonaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo farxad baad la bixi doontaan oo nabad baa laydinku hoggaamin doonaa oo buuraha iyo kuruhuna hortiinnay hees ku dhufan doonaan oo dhirta duurka oo dhammuna way sabcin doonaan qodaxda meesheedii waxaa ka soo bixi doona geed beroosh ah oo maraboobta meesheediina waxaa ka soo bixi doona geed hadaas ah oo taasu waxay rabbiga u ahaan doontaa magac iyo calaamad weligeed sii waaraysa oo aan la baabi'in doonin sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin